bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo rediyo jowar idin hayana waxaa ka mid ah maamulka xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowar oo howlgallo kusoo qabtay ciyaal weero shacabka degmada aadan yabaal oo ka hadlay xaaladda ammaan ee degmadaasi xildhibaanada golaha shacabka uu meelmariyey saddex hindis sharciyeed oo muhiim ah dowladda federaalka soomaaliya oo markii ugu horraysay daah furtay aqoonsiga qaxootiga iyo magangelyadoonka ku sugan soomaaliya akhbaarahaadka dibaddana dhegaystayaal waxaa idinkugu haynaa xoutiyiinta yeman oo dib u bilaabaya weerarada maraakiibta israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu doorka roon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo intaasi ka faahfaahsan maamulka xaafadda hanti wadaag ee magaalada jawhar ayaa howlgalle ay ka sameeyeen xaafadda hanti wadaag kusoo qabtay qaar ka mid ah ciyaal weerada xaafaddaasi bashiir caldaar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada jawhar cismaan xuseen cumar cismaan gaab ayaa ka warbixiyey howlgallo saacadii lasoo dhaafay laamaha ammaanka ee magaalada jawhar ay ka sameeyeen xaafadda hanti wadaag kaasoo ay kusoo qabteen dhalinyaro ciyaal weera ah kuwaasoo dhibaato ka geysanaya xiliyada habeenkii xaafadda hanti wadaag waxaana uu tilmaamay in haatan la dhigay saldhigga degmada jawhar dhalinyaradaasi ciyaal weerada ay laamaha ammaanka kusoo qabteen haatanna baaris lagu wado inta badanna uu tilmaamay in waalidiinta ay la socdaan carruurtooda maadaama bishii ramadaan la galay ayaan la madaan bir waxaan isdhahna xoogaa dadkaa cibaadaystaano laakiin waxaa loo bedelay in dad waaweyn ee naaga leh ee ilmo leh ay bilaabaan wixii afar saac ka dambeeyo tuuryadii iyo dhibaatadii qaarkoodna ay bilaabaan maqribkii markii oo laga baxo afurka dadkii salaadda ay aadi waayeen afuri waayeen cibaadaysan waayeen taraawiixdii la aadi waaye ayaa dhacday masaajidda qaarkood lamiyarooda dad aragto aad yaabaysaan aad iyo aada loo duloduleeyey oo dhagxaan lagu tuuray lagu jijibiyey dad dhaawacan ayaa jiro oo toorreey ay soo dhadhaawaceen marka ciyaalkaas oo lasoo qabtay saakia ugu dambaysay dad badan tiro badan xooga tiro caymata ayaan keennay waana kusii daba joognaa hadduu a layidhaahdo waana la wadi doonaa anigu qofka ma iska maagayno ilaa iyo aan ka keenno caddayman iyo daliil macnaha qofkaas lagu raadraaci karo marka waxaan rabnaa dadka waalidiinta dhale wax badanaan u dignay hadda saakay saldhigga banaankiisa waxaad leedahay waxaan wadada maxaa waay waxaa kaloo ilaahay nala kulmiyey dad waaweyn ee sooman ee weliba ahlul cibaadaha ee saaka kitaab ku maraayo cunugeyga waa waxaas shaqo kuma leh cunugeyga waraan wax kuma weydiin cunugaad waxaan u haliy kuma dhihin adiga ima weydiin inaad ugu horma aad nooga hormarto u tiraa marka cunugeygii waxaas shaqo kuma lahayn dhinaca kale gudoomiyaha xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar cismaan xuseen cumar cismaan gaab ayaa ka warbixiyey howlgallo waddooyinka loogu furayey xaafadda hantiwadaag gaar ahaan goobaha ganacsiga waxaan qabanay shaqo eeday wadda furisti maadaama dadkii waddooyinkii ay kusoo laabteen miisas si tuugnimo ay kusoo dhigeen waddooyinkii waaweynaa suuqa xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar marka dhowr maalin aan u dignay u sheegnay ka calaamaynay haddii ay wixii maqli waayeen go-aankeena wuxuu ahaa inuu fulo amarkii duqa magaalada mudane cismaan maxamed mukhtaar baarey ee ahaa in la furo waddo walba ee ku taalla magaalada jowhar sidii loogu talagalay ay ahaato shacabka degmada aadan yabaal ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee degmadaasi maxamed diidle ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya degmadan ayaa waxaa caadi u shaqaynaya isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha iyo sidoo kale waxbarashada iyo goobaha ganacsiga waxaana markaasi dadka deegaanku ay sheegeen in waxba kama jiraan uu yahay warar maalmihii lasoo dhaafay laysla dhex marayay oo ku aadanaa in dadkii magaaladan ay barakaceen goobihii ganacsigana ay xiran yihiin magaalada ayaa waxaa caadi u shaqaynaya goobaha ganacsiga waxbarashada iyo xarumaha kale ee bulshada loogu adeego waxaana markaasi ganacsiga halkan ka socda uu markaasi gaaraa ilaa xilli dambe oo habeenkii ah sida dadka deegaanku ay noo sheegeen iyadoo lagu guda jira bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa amniga degmadana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo markaasi iyagu muddo ku dhow saddex sano gacanta ku haya amniga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe markaasoo ay kala wareegeen al-shabaab oo muddo dhowr iyo toban sana ah iyagoo gacanta ku hayay degmadan qadiimiga ah ee aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid a ganacsatada iyo dadweynaha magaalada ayaan la kulanay kuwaas oo aan wax ka weydiinay nolosha magaalada iyo sidoo kale xaaladda guud ee degmada aadan yabaal iyagoo sheegay in wax dhibaato ah ama baraka ah uusan ka jirin degmada sida ay tilmaameen aliyaad maanta waxaa joognaa degmada aadeebaal degmada aadeebaal dad baa cadow ku ah degmada aadeebaal waa degmo qadiimiya degmada aadeebaal cadabay leedahay ummadaa waxa dhihi haysa shabaabaa soo gala war been weeye waxaana soconayn weeye dhalanteed weeye riyo weeye aqliyari weeyaan degmada aadeebaal waa degmo qadiimiya waa degmo intaasoo sano qawaariijka laga xuray degmada aadeebaal been waa shabaab uma dhowo shabaab boqol kilomitir ka soko uma jira boqolka kilomitirna ciidamo soomaaliyeedaa ka sokeeya waxaas waa been dukaamada ganacsiga waa furan yihiin dadka shacabka waa joogaan wax dhibaataa kama taagno ciidanka dowladda amnigeeda sugtay gaar ahaan militariga soomaaliyeed wax dhibaataa kama taagno shacabka waa joogaan waa amni meeshaan seefna waa ganacsiga wax waa furan yihiin ha may wax absiya ma jiraan annaga waa ku noolnahay deegaanka waa degannahay ummadda soomaalida nahay shacabkaan nahay waa kaasa meesha waa ku noolnahay wax dhibaatana kama jiraan dukaana meesha kuleeyahay waa kaasa ganacsiga waa kala socdaa waa furan yahay waa saa hadda ujeedo amnigeeda waa seef meeshaan waxaa rajeeyaha saan si ka si fiican ha waa kaasa degmadan ayaa waxaa sidoo kale ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya kuwaas oo iyagu halkan ee kaalintooda kaga qaadanaya dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo markaasi ee maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta meel mariyey saddex hindiye sharciyeed oo muhiim ah amaal garaado ayaa warkaasi muqdisho ka soo dirtay mudanayaasha golaha shacabka baarlamanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya oo maanta yeeshay kalfadhiga lixaad kulankiisa toddobaad ayaa waxaa kulanka guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe kooramka oo ku furmay boqol afartan iyo saddex xildhibaan ayaa ajenduhu waxa uu ahaa akhrinta saddexaad ee saddex hindise sharciyeed oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya saddexda hindise sharciyeed ayaa kala ahaa hindise sharciyeedka hay-adaha maaliyadda iyo hindise sharciyeedka shirkadaha caymiska mudanayaasha golaha shacabka ayaa u codeeyey saddexda hindise sharciyeed sidaa uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka ilaah raxmatullahi waana ka aamustay xildhibaan diidi ma jiro boqol afartan iyo koo xildhibaana ogolaatay sidaa daraaddeed ee sharcigii lacag dhigist waa ansax okay dejiya dejiya aamus hal qof diido ma jirto boqol afartan laba u codaysay sidaa daraaddeed hindisa sharciga maaliyadda waa ansax ayaa la soo tiriyo ayaa dejiya dejiya yaa diiday yaa diiday aamus ma jiro hal qofaa diiday kooramkan waa sidiis boqol iyo afartan iyo saddex uu ahaa boqol afartan iyo laba xildhibaanaad ogolaatay sidaa daraaddeed inta sharciyaadkii shirkadaha caymiska waa ansax wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaa waxa uu mudanayaasha golaha shacabka uga mahad celiyey ansixinta saddexda hindise sharciyeed ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyaddu ugu horeyn waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh oo si xilkasnimo leh uga gutay waajibkoodii qaran ee ka saarnaa shuruucda maanta halkan lagu meelmariyey saddexda sharci oo lafdhabar u ah horumarinta hay-adaha maaliyadda kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha dalka saddexda sharciba runtii laba sharci waxay ahaayeen wax ka beddel sharciga hay-adaha maaliyadda iyo sharciga la dagaalanka lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada sharciga caymiskuna sharci cusub oo sharci hore meesha ka saarayay ayuu ahaa marka runtii waxaan jeclahay inaan si gaara u xusoon u bogaadiyo guddiga maaliyadda oo shaqo laxaad leh geliyey shuruucdan soo tafatiray ku sameeyey maxaan ku idhaahdaa wax ka bedel iyo toosin intaba aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waktiga iyo dadaalka runtii ay geliyeen iyo sida mas-uuliyaddu ku dheehan tahay iyadoo rabadaan lagu jiro ay wakti iyo tamarba u geliyeen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin gudoomiyaha golaha shacabka oo soo xidhay kulanka ayaa waxa uu sheegay wixii maanta ka dambeeya in golaha uu galay maalmo hakada kuwaasi oo xildhibaanadu aadi doonaan cibro iyo maalmo cibaado kadib rabadaantana laysku soo laaban doono balse ay sii shaqaynayaan guddiyada joogtada ah goloweynaha xagkaskaasayaan gelinaynaa aad iyo aadaad u mahadsantihiin shirkan ay saasaan looga yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horeysay daafurtay aqoonsiga qaxootiga iyo magangelyo doonka ku sugan soomaaliya maxamed cabdiqaadir ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibushishiinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane cali yuusuf cali cali xoosh oo uu heliyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barkacyaasha qaranka mudane axmed xuseen cilmi ayaa si rasmi ah halkan oo ah xarunta hay-adda qaxootiga iyo barkacyaasha qaranka waxay maanta uga daafureen barnaamijka aqoonsiga qaxootiga iyo magangelyo doonka ee ku sugan gudaha soomaaliya madaxda ayaa mid mid u kormeeray xafiisyada ay ka socdaan diiwaangelinta dadka ku sugan gudaha soomaaliya ee isugu jira qaxootiga iyo magangelyo doonka kuwaasi oo markii ugu horreysay helayaa kaar aqoonsi si la mida waddamada caalamka guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka mudane axmed xuseen cilmi oo shirka ka hadlay waxa uu sheegay in muhiimadda weyn dowladda federaalk ee soomaaliya ay siisay islamarkaasna wakhti dhigeliyey sidii kaar aqoonsi loo sii lahaa dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka ee ku sugan gudaha soomaaliya si la mida waddamada caalamka wuxuu sheegay in ay muddo yar ku diiwaangeliyeen in ka badan afartan iyo kow kun iyo shan boqol oo qof kuwaasi oo isugu jira magangelyo doon iyo qaxooti ku sugan gudaha dalkeenna
mudane wasiir maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala joogtid markaana aad noo daafurtid munaasabadda aadka u qiimaha badan u leh ee daafurka bixinta aqoonsiga qaxootiga ku sugan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aqoonsigu waa astaanta iyo heybadda qofka shaksi ahaan lagu aqoonsan karo inuu yahay hebel ama heblaayo sababtoo ah waxaa iswaafaqaya muuqaalka qofka magaca iyo musawirka intaba waana caddaynta caddayn karta qof islamarkaana sugi karta saxnaanshaha sheegashada shaksigaas mudan yaay marwooyin dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud wuxuu saxiixay sharciga qaxootiga iyo maygalidoonka oo ah sharciga lagu maamuli doono qaxootiga iyo maygalidoonka ku sugan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidaa ogeed hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga waxay diyaar u tahay hirgelinta sharciga qaxootiga iyo mayngalyo doonka sidoo kale waxaa iyaguna goobta ka hadlay madax ka socday hay-adda u n h c r oo si gaar ah hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka uga gacan siinaysay diiwaangelinta dadkan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cali yuusuf cali caalixoosh oo shirka si rasmi ah u daafuray waxa uu sheegay in tan ififaale ay u tahay isbeddelka horumareed iyo amnineed ee dalkeena uu gaaray maadaama dad ka soo baxay dalalkoodii ay soo maciinbidayaan inay magangeliyo iyo qaxooti ay ku noqdaan gudaha soomaaliya wuxuuna sheegay in dadkan ay helayaan kaarka aqoonsiga ee loogu talagalay dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka si ay u helaan xuquuqdooda asaasiga runtii waa fursad wanaagsan waan ku bogaadinayo hay-adda iyo tallaabadaa qaaday runtiina muhiim u ah dadka muxuu ahaa magagelyo doonka iyo dadka qaxootiga ah dhinac kastaba ama dhinka amniga ha noqoto ama dhaqdhaqaaqa ha noqoto ama aqoonsiga oo garanaysaayo dee uu goobo badan ku mari karayo ha noqoto waa fursad maanta dalkeeni in loo soo haajirayo waxay muujinaysaa isbeddelka nololeed iyo muxuu ahaa in ummado kale oo dalkoodu maanta dhaqan yahay ay ku noolaan karayaan marka innagana sharaf bay inoo tahay ummadda kalena waxtar bay u tahay oo inoo soo haajidin mar labaad waxaan bogaadinayaa hay-adda xootiga qaranka iyo magagelyo doonka iyo barakacayaasha inay muxuu ahaa doorkan maanta ay qaadatay inuu yahay muxuu ahaa tallaabo wanaagsan waa ku bogaadinayaa waxaana ka rajaynayaa tallaabooyin kale oo aan horey u jirin oo dadkaa waxtar u noqon kara hay-addana kor u qaadi kara inay ku tallaabsadaan aad iyo aad baa umahadsantii halkaad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa radio jowhar markaana warka dibadda xootiyiinta yeman ay taageertay iiraan ayaa ku dhawaaqay inay dib u bilaabayaan weerarada ka dhanka ah maraakiibta israa'el kadib markii uu dhammaaday wakti ay u kama dambaysta ahay ay u qabteen israa'el siday dib ugu fasaxdo gargaarka gali lahaa magaalada khaza bayaan ka soo baxay kooxda xuutiyiinta ay taageertay iiraan ayaa waxa ay ku sheegeen inay bilaabayaan weerarada marinka baabulmandab ee maraakiibta israa'el ay halkaasi adeegsato iyo maraakiibta kale ee reer galbeedka ma ahan markii ugu horeysay ee weeraro ay ka fuliyaan kooxda xuutiyiinta yemen tan iyo markii uu bilaawday dagaalka xamaas iyo israa'el toddobadii oktoobar sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jowhar waa naga intaa ciddu warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan ku leenana facebooka ama www dot radio jowhar dadnood sidaas iyo nabadgelyo